والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحن ويدسلنا وح ونعسلنا وفقشيو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سنة فردوسين إلهي ويدسلنا إن إلهي عذابتنا وقرين إلهي ويدسلنا waxaan ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay subxana wa taala waxaynu doonayna ee wanaagsan ilaahay inoo fudaydiyo waxaynu doonayna ee khayr inoogu jirna in ilaahay naga leexiyo inaga toojaan ilahay weydiisanaynaa taasi waa ducada aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya dowladkeenka iyo guleer walaalkii maxamed kaahin waanan iska soo ogeyn in hadalkan aniguna maanta ku jiro walaalayaal marka hore salaan qaali ah waan salaamayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka xisbiga guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha golaha dhexe xubnaha guddida fulinta ee jooga iyo guddida qabanqaabada ee shirweynaha xisbiga kulmiyey dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu munaasabadda qaaliga ah ee aada iyo aadka u qiimaha badan leh waa munaasabad runtii taariikhiya waxaynu maraynaa runtii taariikh kulmiya muddadii aynu soo socday oo maalinba maalin runtii maalin walba aynu weji cusub iyo taariikh cusub iyo magac cusub nuurhaanta aynu jeexayno waxaynu ilaahay ka baryaynaa sidii inta horeba ilaahay inoogu guuleeyey inta dambena in ilaahay subxaana wa tacaala inoo waafajiyo waxa uu khayru ku joogo waxaan jeclahay marka koowaad maxralkayga ku bilaabo dhismaha guddida cusub ee qabanqaabada inaan hambaliyeynayo oo boqolkiiba boqol taageersanahay ay tahay guddi kalsooni boqolkiiba boqol aan ku qabo shaksi kamida oo haba yaraatee aan dareen negative ka qabaana aanu jirin hadday tahay sagaal iyo tobanka hore la magacaabay iyo hadday tahay sideed laga daba toddobiyo labaatanka xubnood dad walaaladaya oo intooda badan aan xisbiga aasaaskiisa iyo yani soo wadahaynay inta dambana ka kalgamaaya oo axsaabtii urbadii kale runtii naga soo birtay ka kalsooni boqolkiiba boqol aan ku qaba weeye oo ynu ku wada qabno waan hagaan shaksi u shaqayn doonino ummadda danteeda iyo dadka xisbiga oo wada shaqayn doona waxaanan qabaa inay yihiin dadkii munaasabka ku ahaa taa runtii waxaan jeclahay ilaan intaa dareenkayga runahaanti inaan muujiyo dareenka labaad waxa weeye sida walaalkii guddoomiye musabixiba u sheegay xisbiga kulmiye waa xisbi taarikh dheer runtii soo maray halgan dheer runtii soo maray dhammaanteen waynu ula wada soconaa labadii kun iyo labadii bahayd markii xisbiga kulmiye la aasaasay taariikhdaasi kumid aynu ognahay bay ahayd uurradii xilliga aasaasmay way badnaayeen aakhirkiina lix or siyaasi baa isku soo haray oo tartamay saddexdii xisbiya soo baxay buu kulmiye number two ka ahaa waada weydeen doorashadii madaxweynaha ku xigtay labadii kun iyo saddexdii mudane axmed maxamed maxamuud ismaayo maanta asna horfadhiyo madaxweynaha dalka ah doorashadii labadii kun iyo saddexdii dhacday bishii abril siddeetan cod ayaa lagaaga guulaystay baa layidhi ninaan dalkiisa iyo dadkiisa u togayn muu aqbalay natiijo sideetan cod baa lagaaga guulaystay waad ogtihiin waxyaabaha ka dhaca adduunyada hadday tahay afrika iyo hadday tahay waddamada xitaa horumarayba kumanaan coda iyo malaayiin coda la isku dilaa oo aan lagu aqbalin natiijadooda isagoo dalkiisa iyo dadkiisa lahajaclo ka qaba sabir buu u yeeshay sideetan cod ayuu ku ogolaaday natiijadii inuu ku aqbalo oo madaxweynenimadii uu ku waayo sideed sannadoodna wuxuu sugayay doorasho labaad inay dhacdo oo dabadeedna tartamo oo nasiibkiisa ka qaado hadday labadii kun iyo saddexdii dhacday labadii kun iyo tobankii ayay ahayd doorashadii labaadee madaxweyne oo ku guulaystay oo alxamdu lilahi rabbilcaalamiin dhammaanteen magaalbee gaashaan aynu ahayn waxdan u farxa weeye runtii waxaanayna tusaysaa bisinka siyaasadeed sabirka iyo inaad danta shaksiga ee leedahay danta ummadaada iyo dadkaaga ka horumariso uu ka horumariyey runtii waana taa ilaahay u qadaray inuu madaxweynaha dalka maanta uu ka yahay ilahay hau fudayday xilka uhayo waynu la wadnaa waynu runta ku barbataagan waxna qabaa runtii kulmiya taarikhdaa dheer u soo maray ururadaa siyaasiga ee kala dambeeyey midba maalin kusoo biirayy ilaa iyo ururadii hadda ugu dambeeyey waxaynu nahay runtii dad ku walaaloobay maanta oo ku walaalaa kulmiye oon la kala tigsanayn oon la kala lahayn ee guddida qabanqaabadee hawshaa waxay saaray waxaan jecelahay runtii inaan ku buuhiyo in ilahay hawsha u fudayday insha allah guddida kubinta ee iyaduna ah hadda guddida yani shaqaynaysa ee hadda hawsha ay qabanayso guddidan qabanqaabadu desi doonta ka talin doonta iyagana waxaa leenahay ilahi subxana watacala haw fulayday hawsha waxlaali waxay ku bariyaan bana waa ku barbataagan sida oo kale hoggaanka xisbiga oo runtii muujiyey firkasnimo iyo waayeelnimo iyo sabir badan iyo mataqaana isku waditaan dadka waan ku berbertaaganahay hawlaha soo socdana si walaaltinima inay nagu dhammaan doonaan baan qabnaa si inay ku dhammaan doonaan ay ku jirto nasaaxa iyo mataqaanaa farxadii baan aaminsanahay gudida qabanqaabada xilka saaran dadka walaalada ah ee qof walba dareenka gaala si wax u doonayo walaada eega waxaad eegtaan udub xisbigii talada hayey sideed sanadood buu xisbiga kulmiye mucaarid ah labadii kun iyo labadii marka laga soo bilaaba ilaa labadii kun iyo tan tobankii oo uu ku guuleysanayey doorashadii madaxweynaha xisbi mucaaridaynu ahay muu burburin wuu dhisnaa xisbigii udub way u suura geli weyday inuu doorashadii markii axsaabtii la furay inuu doorashadii soo galo oo uu tartankii galo uu ku guuleysan waayo kulmiye waxaynu aaminsanahay inuu yahay xisbi bisil xisbi tartanka gudihiisa yaalla iyo ka dhexdiisa yaalla aanu waxba yeelay ayaan taynu xajka ku maqnay isbiisu jeediyey guddoomiyaha xisbiga mudane muuse biixi cabdi oo maalintii guddida la dhisay ahayd runtii oo media si weyn loogu sii gaayay qof kasta oo dareen wadaneedeed leh dareen kulmiye leh dowladda maanta sitaa jeceli uu ku fara xaqiiqatan kulmiye siduu yahay isagoo hawlihiisa u dhammaysanayo sida tartanka gudihiisa yaalla aanu ahayn isita haddii la tartamo dadka kala kaxaynayo taasaynu ka dhabayno oo dhab noqota oo aynu isku hanayno guud iyo wax kastaba ayaa inoo badana aada iyo aad baad umaadsan